bsmi illaahi الرxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacala bab اlwuduءi min luxuumi اlbil ka weyse qaadashada xugunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay min luxuumi اlbil hilibka geela laga weyse qaato qala xadaanaa hanaadun huwa bnu sariy qaala xadaanaa abu mucaawiya huwa muxamed bnu khaasim addariir can اlacmash huwa sulaymaan bnu mihraan can cabdillaahi bni cabdillaahi araasiyi cabdullaahi bnu cabdillaahi alraasiyu saduuqun akhraja xadiidahu abu dawuud wاtirmidiyu wالنsائي في msند عlي وبن mاجة عن cبدالرحمن بن أbي ليلى وهو ثقة أخرج xadيiثه أصxاaب الكتب الستة اkhتلفa سماعه عن cmر min cmر عن البراء بن cازب qاala سئla رsuل الlahi صلى اله عل وسلم rasuulkaa la su-aalay can اlwuduءi min luxuumi اlbil ka weyse qaadashada laga weyse qaato hilibka geela faqaala waxa uu yidhi tawada-uu minhaa ka weysaysta wa su-ila can ilwuduu'i waxaa la su-aalay ka weyse qaadasho min luxuumi alghanam hilibka ariga laga weyse qaato faqaala laa tatawada-uu minhaa ha ka weyse qaadanina ayuu yidhi qaala wafi lbaabi can jaabir bni samura muslimaa warinaya xadiidkaas wa usayd bni xudayr xadiidka jaabir bnu samura muslimaa wariyey ana tawada'u min luxuumi libil ana tawada'u min luxuumi lghanam qaala in shita ana tawada'u min luxuumi libil qaala nacam haa saasuu ahaa meeshaa marka waxaa dareemaya tabwiibka uu tirmidi sameeyey mas'aladii hore oo wax la bisleeyey oo la kariyey in laga weyse qaadanayo iyo in kale waa ka soo hadlay axaadiidtii wuxuu soo hormariyey ha laga weyse qaato kuwii naasikhadahayd buu dabamariyey hilibkii geelana baab gaarow ka dhigay kaanahu inuusan ku jirin asaga baabkaas waana sidaas dhacam oo hilibka geela marka asaga looga weyse qaadan maayo calaa annahu in la kariyey maaha bacdi naas baa waxay yidhaahdaan waxaa looga weyse wuxuu ku jiraa wixii la nasakhay buu xaggow jiraa ayay leeyihiin wixii la nasakhay oon soo marnay wixii la bisleeya ha laga weyse qaatadii ayuu ku jiraa bay dhaheen laakiin nebigu bisayle imaba sheeginba hadda xadiidkan haddii ceeriin lagu cunaa xataa in laga weyse qaadanaya ka muuqata hilib ahaanta waay marka isaga gaar ahaana loo haystaa inay axaadiidtan inay dambeysay weliba waxaa ku tusaayo arigii baa la weydiiyey markaasuu yidhi nebigaa laga weyse qaadanin geeli baa la weydiiyey ha laga weysaysto yidhi arrinku marka wax la kariyey waa ka weyn yahay leanna arigiyaa la dhihi lahaa ha laga weyse qaato haddii ay sidaa tahay labada xadiidkan jaabir ibnu samura iyo midkaanba fiiri geela iyo ariga labada waa lagu sheegay nebigu xukunka waa ku kala duway hadday arrinta arrin ku xiran tahay waxa la kariyey waa cadday lahay nebiga sal ly slam labadoodana maynan kala duwanaadeen xukunka xaggiisa ayb marka qowlashan dhahaayo abubakar iyo cumar iyo kama weyse qaada jirin waa sida loo fahmay waana baabkii aan casharkii doraad aan maalin dhoweed noogu dambeeyey aan ka soo hadalnay ayay dadka qaar geliyeen markaasay waxay yidhahdeen abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo calina kama weyse qaadan jirin maxaysan ka weyse qaadan jirin wax bisil marka la cuno waay hilib geel maaha waxa ay ka hadlayaan iyagansaa marka u ogow meeshaasxadiidkan marka tawada-u amar baa ku jiro waa kaa marka qaala wafi lbaabi can jaabir bni samura wa usayd bni xudayr marka waxuu rabaa xadiidka usayd cillo ku jirta inuu kuu sheego kan jaabir ibni samura isaga waaba xukunkiisa waa ka soo hadalnoo muslim baaba wariyey qaala waqad rawa alxajaaju bnu araah alxajaaju bnu arطaah annakhaci abu arطaah alkuufiyu saduuqu kahiiru اlkhaطأi wاtadliis ninkaa baa wariyay hada alxadiida xadiidkan can cabdillaahi bni cabdillaahi can cabdiraxmaan bni abi leyla can usayd bni xudayr sanadkii hore marka macnaha u ka wada waxay tahay acmash iyo waxaa iskhilaafay xajaaj acmashna xadiidka wuxuu yidhi can cabdiraxmaan bni abi leyla can ilbaraa'i bni caazib xajaajna wuxuu yidhi can cabdiraxmaan bni abi leyla can usayd bni xudayr wsaxiixu xadiidu cabdiraxmaan bni abi leyla can ilbaraa'i bni caazibaana saxiix kii hore wahuwa qowlu axmeda wa isxaaq hilibka geela in laga weyse qaadanayana waa qowlka imaam axmed ku tegay isxaaqna uu ku tegay marka saddexda madhabee kale ayagu ma laga weysaysanayay qabaan shaaficina wuxuu ka labalabeeyey xadiidkan inuu ansaxay iyo in kale oo waxaa laga wariyay hadduu ansaxo qultu bihi waa dhahayaa buu yii bayhaqi iyo waxay yidhaahdeen qad saxa alxadiidu waaba ansaxay marka xadiidka walidaalika bayhaqi iyo ibnu khuseyme iyo a'immada shaaficiyada muxadisiinta in laga weyse qaadanayay rajaxaan imaamu nawowi xataa saasuu rajaxaa sharaxa muslimka oo wuxuu yidhaahdaa wahuwa alaqwaa min xaysu daliil madhabta maaha xagga daliilka waxaa xoog badan in laga weyse qaato imaamu nawowi baa dhahaysa ayb qaala warawaa cubaydat dabiyu can cabdillahi bni cabdillaahi araasiyi can cabdiraxmaan bni abi leyla can dilgura waa ariiq kale qaala warawaa xamaad bnu salamata hada alxadiida can alxajaaj bni artaah faahطa'a fiihi wa qaala wuxuu yidhi can cabdillahi bni cabdiraxmaan bni abi leyla can abiihi buu soo geliyey marka meesha can usayd bni xudayr wasaxiixu can cabdillaahi bni cabdillaahi araasiyi can cabdiraxmaan bni abi leyla can ilbara baana saxiix ka ah intaas oo dhan qaala isxaaqu saxa fii hada albaabi baabkan waxaa ku ansaxay xadiiaani laba xadiid can rasuuli illahi sal ly slam xadiidu lbara wa xadiidu jaabir bni samura da qofkay sunnada nebiga u cadaato inuu ku dhaqmaa la rabaa ayb baabu lwuduu'i min masi dakari baabu bayaani xukmi lwuduu'i marka xadiidka wax yar xadiidka usayd bnu xudayr imaam axmed baa wariyey lafdigiisuna kan waa ka duwan yahay ibnu maajah iyo imaam axmedaa wariyeen lafdigiisu wuxuu ahaa ana nabiya sal ly slama su'ila can albani libil nabiga waxaa la weydiiyey hilibka yani geela caanihiisa qaala tawada'uu min albaaniha caanaheeda ka weyse qaata wa su'ila can albaani alghanam faqaala laa tawada'uu min albaaniha waana isnaadkuna waa daciif xajaaj bnu artaah oo dacfi ku jiro iyo mukhaalafada uu la yimid yaa cillo u ah caanaha geelana wax laga weysaysanaa iyada ma leh leanna waxa in laga weyse qaataa ay soo aroortay waa hilibka sida labada xadiid hadda aan sheegnayba ay caddaynayaan marka xadiidkan usayd bnu xudayr waa daciif bara iyo jaabir ibni samura kiisa ansaxay baabu lwuduu'i min masi dakari dakarka taabashadiisa laga weyse qaato caddaynteedii ayuu u baab yahay ayb qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur wahuwa isxaaq bnu mansuur bni bahraam alkowsaj ayaa lagu naanaysaa iqatun habtun akhraja xadiidahu albuhaariy wamuslim watirmidiy wanasaa'i wabnu maaja isxaaq bnu mansuur wuxuu leeyahay as'ilooyin uu weydiinayo imaam axmed iyo isxaaq bnu raahuuya waxaa la yidhaahdaa masaa'ilu isxaaq ama su'aalaatu isxaaq ayaa la yidhaha imaam axmed iyo uu su'aalayo isxaaq waa madbuuc wuxuuna ka hadlaa badanaa fiqhi iyo caqaa'id iyo waa wax laba mujalad qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alqaطaan wahuwa yaxya bnu saciid bni faruuq abu saciid alqaطaan can hishaam bni curwata qaala ahbaranii abi wahuwa curwata bnu zubayr can busrata binti safwaana ana nabiya sal l slama qaal man masa dakarahu qofkii dakarkiisa taabto falaa yusallii younan tukanin xataa yatawadaa ilaa u ka weyse qaato xadiidku macnihii loo tarjamay buu tusayaa qaala wafi lbaabi can ummi xabiibata wa abi ayuuba wa abi hurayrata wa arwa binti unays wa caaishata wa jaabirin wa zayd bni khaalid wacabdillahi bni camrin qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix xadiidi busra waxaa laga qaadanaya marka dakarka taabashadiisa in laga weysaysanayo taabashadaasna marka haddii lagu taabto calaa casha cad waay meeshaas baabacada cad marka lagu taabto oo xadiid ibni xibbaan ayaa tilmaamayo idaa afdaa axadukum ilaa dakarihi midkiin haddii uu taabto dakarkiisa afdaa imaamu shaafici wuxuu yidhi walifdaau waxaa weeyaan qofka inuu shay gaaro gacantana uu ku gaaro ee haddii aad xusulka ku taabatoo kale iyo bowdyahaaga haddaad isugu dhex taabata iyo waxaasoo dhan weysada ma jebinayo waxaa weysada jebinaya marka gacanta lagu taabto baabacada cad weli ifdaaguna ka fahmay imaamu shaafici luqatan xadiidkaasna ibnu xibbaan ayaa marka warinaya qaala warawaa abu usaamata wagayru waaxidin hada alxadiida bay wariyeen abu usaama waa xamaad bnu usaama can hishaam bni curwata can abiihi can marwaana marwaan ay kusoo dareen can busrata can nabiy sal l ly slam qaala xadaana bidalika isxaaq bnu mansuur qaala xadaana abu usaama bihada lisnaad yani isnaadkii soo hormaray qaala warawaa hada alxadiida abu zinaadna waa wariyey cabdullahi bnu dakwaan can curwata can busrata can nabiy sal l slam kii hore marka waafaqa marka abu zinaad iyo waxaa iswaafaqayo hishaam lanna mid kasta curwa ayuu ka warinaa curwana busrau ka warinaa busrana nabigay ka warinay sal l slam qaala marka wuxuu rabaa marka inuu yidhaahdo dariiqii hore oo hishaam mutaabaco haystaa oo ah abu zinaad ama abu usaama iyo kuwan kale ayaga marwaani abu usaama riwaayadiisu marwaana la dhexgeliyey qala xadaana bidalika caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qala xadaana cabduraxmaan ibnu abi zinaad can abiihi can curwata can busrata can nabiy sal l slam naxwahu naxwa xadiidi hishaam wahuwa qowlu gayri waaxidin min asxaabi nabiy sal l slam weeyaan iyo wataabiciina oo maxay qabaan qofka dakarkiisa hadduu taabto inuu ka weyse qaato wabihi yaquulu lwsaaciyu washaaficiyu axmedu waisxaaquna sidaan bay dhahayaan qaala muxamedun waa bukhaari moxamed bn ismaaciil asaxu shayin fi hada albaabi xadiidu busra baabkan waxaa ugu asaxnimo badan waa xadiidka busra marka baabka markuu leeyahay wuxuu ka wadaa cawrada taabashadeeda dakarka taabashadiisa ma laga weyse qaadanaya mase lagama weyse qaadanayo waxaa xoog ku xoog badan xadiidu busra bukhaari marka iyo sheekhiis waa isku khilaafeen meeshan cali bnu lmadini isaguna wuxuu leeyahay asaxu shayin fi hada albaab xadiidu dalqi bni caliyin xadiidka imaan doonu sheegi doono wa qaala abu zurcata xadiidu umi xabiibata fi hada albaabi saxiixun isagana wahuwa xadiidu lcalaa bni alxaaris can makxuul can canbasata bni abi sufyaan can umi xabiibow fi lbaabi kii uu kusoo yiri wa qaala muxamedu imaamu lbukhaarina wuxuu yihi lam yasmac makxuulun min cambasata bni abi sufyaan kama maql warawaa makxuuluna can rajulin can canbasata ayuu ka wariyey hayra hada alxadiid wakaanahu waxaad moodaysaa bukhaari lam yara hada alxadiida mownan u arkin saxiixan inuu yahay ma arkin xadiidka uu sheegaya waa dakan umu xabiiba waa ha u malaynin kii busra inuu yahay xadiid ummi xabiiba w intaa marka wuxuu uga baxay in laga weyse qaato baabu tarki lwuduu'i min masi dakar dakarka taabashadiisa in laga weyse qaataa ka tegidda laga tegay qofka hadduu dakarkiisii taabto kama weyse qaadanayo maxaa ku soo arooray taasuu keena hadhow marka horaan uga hadalnayo sheekhu waa waa lagu wareeraa iyo qofku inuu yidhaahdo maaha leanna isaga wuxuu ugu talagalay fuqahada madaahibta adiladooda inuu kuu sheego wixii ka ansaxay iyo waxaan ka ansixinna waa kuu sheegaya hadhow nacam waxbaa la wareeraa shaqo caamay noqonay markaas nacam hab loo jamciyaa jiro ama naasikhi mansuuqa looga hadlayaa ama waa la jamcinaa ama waa la kala rajaxa nacam ayb laakiin qofka hadduu intuu cilmiga ka dheeraada hadhowna wareer uu sheego isaga unbaa dhibaatada wato qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa mulaazimu bnu camrin wahuwa mulaazimu bnu camri bni cabdillaahi bni badrin saduuqun akhraja xadiidahu asxaabu sunani اlarbaca can cabdillaahi bni badrin wahuwa alxanafiyu hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu can qays bni akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can qays bni طalq bni caliyin اlxanafiyi can abiihi oo طalq bnu caliyin ah can الnabiy sal ll ly slama qaal wahal huwa dakarku ma yahay ilaa mudqatun cad hiliba maahane oo minhu qofka ka mida aw badcatun xubin oo minhu qofka ka mida maahane wax kalema asaga ah badcatun marka waa kor dhigantaha bada marka qayb isaga ka mida maahane misagaa wax kale ah macnaheedu waxuu yahay lagama weyse qaadanayo jirkaaga kaluu la mid yahay qaala wafi lbaabi can abi umaamata qaala waqad ruwiya can gayri waaxidin min asxaabi اnabiy sal ll ly slama waxaa laga wariyey wabacdi الtaabiciin anahum lam yarow ma aynan u arkin alwuduu'a weyse qaad min masi dakari ma aynan arkin in laga weyse qaato dakarka taabashadiisa wa huwa qowlu ahli اlkuufati wabni اlmubaarak waa iyaguna abu xaniife iyo ibn اlmubaarak iyaa qabaan saas wahada alxadiidu axsanu shayin ruwiya fi hada albaab xadiidkanna wuxuu leeyahay axsanu shayin shaykan ugu fiican waa ruwiya fi hada albaab laga wariyey baabka marka ma wuxuu ka wadaa tarku lwuduu'i min masi dakar saasaa muuqanaysa waxa ku saabsan tarku lwuduu'i min masi dakar kana ugu fiican ayb qaala wqad rawaa hada alxadiida ayubu bnu cutbata wamaxamed bnu jaabirin can qays bni dalqinna waa lawi can abiihi waqad takalama bacdu ahli اlxadiidi fi moxamed bni jaabir waayuba bni cutba labadaasay ku hadleen waxadiidu mulaazim bni camrin can cabdillaahi bni badrin asaxu waaxsanu ayb marka riwaayadii mulaazim ayuu xoojinaya marka labadan xadiid marka culammada qaarna waxay mareen maslaku annaskhi qaarna waxay mareen maslaku tarjiix naskhiga oo kale waxaa arkay abu bakr alxaazimi kitaabkiisa alictibaar fi naasikh walmansuukh xadiidkan marka busra iyo kan midkan wuxuu ka dhigay mansuukh inuu yahay la nasakhay kii busra lagu nasakhay xoogaa nasakhaasna dee istimbaad bay u isticmaalayaan waxay leeyihin dalqu bnu caliyin nebiguu usoo wafdiyey waqtigii masaajidka uu dhisayay nebiga sal ly slam busranad waaba ka waxa dambaysay marka kan inuu horeeyey baa meesha ka cad markaas uu usoo wafdiyey buu nebiga ka maqlay busrana waa ka dambaysay iyada mar dambey maqashay marka xadiidu busra ayaa naasikh ah kana waa mansuuq qaar aimo badanna maslagaas way marayaan qaar kalena waxay mareen maslaku tarjiix oo waxay yidhaahdeen xadiidu busra naaqilun can ilasli wa xadiidu dalqi bnu caliyinna cala alasli waay markaas lanna xadiidkan dalqu bnu caliyin wahal huwa ilaa mudqatun minhu ama badcatun minhu yacni bara'a asliya ku jirto lanna alaslu cadamu naqdi waay asalka waxaa weysada inaynan jebina asala xadiidkan busrana asalkii ayuu kaa soo raraa wuxuu kuu soo rarayaa marka ilaa gayri lasli buu kuu soo raraa waxyaabaha marka wax lagu tarjiixiyo waxaa ka mida asalkii wax kaa rara haddii la helo naskaas naaqilkee wax raraya xoog badan bay leeyihiin ayb dhinac kale marka laga fiiriyana xadiidu dalqi bni caliyin waa mubiix xadiidu busrana waa xadri ayaa ku jiro waalxadru muqadamun cala alibaaxati lanna kan busra binti safwaan busra binti safwaan iyada waxay leedahay ha tukaninaa ku jirto waa xadri marka haddaad dakarkaaga taabata ha tukanin waa xadri waxbaa lagaa manciyey midkaanina waxbuu kuu baneeyey hadday marka xadri iyo ibaaxa iska hor yimaadaan xadrigaa la rajaxa la hormarina qaarna maslagaasay mareen bacdi l aimana waxaa laga sheegaa ibnu taymiya oo kale inuu maray isaga maslag nooc jamci oo kale aho wuxuu leeyahay weysada ma jebiyo kan horo fiihi lwuduuda xadiidu busra istixbaabaa lagu xambaaraa weysadu waa sunno midkanna waxaa lagu xambaarayaa buu leeyahay yani ibaaxadiisii laakiin xoogaa kolley warkaas ma loo badna nacam labadan maslag ama waa naasikh xadiid busra naasikha ama isagaa muqadam oo la rajaxayaa nacam baabu tarki lwuduui min alqublati baabu bayaani tarki lwuduui weysadii ka tegisteeda caddaynteedii buu baab yahay min alqublati laga weyse qaato dhunkashada ninku hadduu naagtiisii dhunkado maka weyseysa ma weyse ma weyse qaadanaya oo weysada maka jabaysaa baabku wuxuu tarjamay inuunan weyse qaadanaynin qaala xadaanaa qutaybatu wahanaadun waabuu kuraybin waaxmed bnu maniic wamaxmuud bnu haylaan wa abu camaar intooda waa soo wada marnay abu camaar waa alxuseyn bnu xurayf magacaasaan kusoo marnay qaluu xadaanaa wakiicu can alacmash can xabiibi bni abi haabitin can curwata curwahaasna waa curwat bnu zubayr sida xooga badan isagaa saas oo bukhaari iyo a'immadu ay yidhaahdeen qaar baa waxay leeyihin maya waa curwat almusani warkaas aad uma xoog badna can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga qabala bacda nisaa'ihi naagihiisa qaarkood buu dhunkaday uma kharaja ila salaati wa u baxay walam yatawada maan weyse qaadanin qaala waxa uu yidhi curwa qultu waxaan idhi man hiya ilaa anti maa hiya yani maahan ilaa anti adiga maahan fadaxikat marka qaala waqad ruwiya naxwu hada ayaa la wariyey can gayri waaxidin min ahli اlcilmi ayaa laga wariyay min asxaabi الnabiy sal ll ly slam wataabiciin inaan laga weyse qaadanaynin wa huwa qowlu sufyaan athawriy wa ahli اlkuufati qaluu laysa fi lqublati wuduu'un dhunkashada wax weysaa kuma sugnay dhaheen wa qaala maliku bnu anas wuxuu yidhi walwsaaciyu washaaficiyu waaxmadu waisxaaqu fi lqublati wuduu'un dhunkashada weyse qaad baa ku sugan wa huwa qowlu gayri waaxidin min ahli lcilmi weeyaan min asxaabi nabiy sal ll ly slam ka mida wataabiciin ayb marka xadii caaisha see la yeelaa marka wuxuu yidhi wainamaa taraka asxaabuna asxaabteennu waxay ka tageen xadiida caaishata can nabiy sal ll ly salama bay ka tageen fii hada baabkan ku sugan liannahu laa yasixu cindahum agtooda kama ansaxayo lixaali lisnaad isnaadka dartiis asxaabteenna marka wuxuu ka wadaa ahlu xadiidka xadiidkani waxay uga tageen buu leeyahay caaisha ma ansixin isnaadkiisa ayaan sugnaanaynin qaala wasamictu abaa bakrin alcataara albasriya ydkuru can caliy bni اlmadiniy isagoo sheegaya qaala dacafa yaxya bnu saciidin اlqaطaan hada اlxadiida wa qaala wuxuu yihi huwa shibhu laa shay waa wax aan jirinuu yihi marka bukhaari baa daciifiyey yaxya bnu saciidin اlqaطaan baa daciifiyey abu dawuudaa daciifiyey tirmidi baa daciifiyey a'imadii waaweyneedo cilalka waa daciifiyeen xadiidkan waa daciif marka nacam lianna cilada ay ku daalacdeen oo a'imadaas tirada badan ay ku arkeen cila muaira waay ayb marka mutaahiriinta waa jiraan dad saxiixinaayo xadiidkan ama soo dhaweynaayo laakiin soo dhaweynteedu soo dhaweyntoodu waxsaa usii weyn maaha mar hadday a'imatulcilal ay leeyihiin waa daciif sidaas weeyaan iyaga marka waxay ku salaynayaan curwat laba maado curwahan curwat bnu zubayr maahane waa curwat almusani aa mid taas waxaa kaley ku salaynayaan waxay leeyihiin xabiib bnu abi haabit cilada waxay tahay xabiib kama maqlin curwa ee marka waxay leeyihin curwahan waa curwat lmusani waana ka maqlay bukhaari oo kalena waxay leeyiin maya waa curwat bnu zubayr mana ka maqal waa jawaabeen waxay yidhaahdeen xabiib wuxuu wax ka maqlay rag curwo ka waaweyn ama la eg inuu isaga ka maqlo baciid maahanay dheheen hadday marka a'imadii inqidaaca khafigaa taqaanay ay leeyihiin inqidaacu sidiisaba jeli iyo khafiya u qaybsamaa keliya qofkan qofkan waa soo gaaray lagama feeriya keliya maxaa yeele tadliiska iyo irsaalka khafigaa iyo labada qof waa isa soo gaareen laakiin xadiidkaanuusan ka maqlin waa cillo khafiya waa ogow marka ma sahlana cillada noocaas oo kale hadday a'imadii haddana ku qaadibatan a'immadii hore ay leeyihiin waa sidaan xadiidka laga soo gaaray falqowlu qowluhum ayb qaala wuxuu yidhi marka wasamictu muxameda bna ismaaciil baan maqlay yidhi yudacifu hada alxadiida isagoo daciifinayo wa qaala xabiibu bnu haabitin lam yasmac min curwata kama maqlay imaam axmedna saasuu yidhi axmed bnu xambal yaxya bnu maciinna sidaasuu yidhi kama fi tuxfat taxsiil oo uu leeyahay ninka uu leeyahay waliyudiin alciraaqi calaa-ina sidoo kale sufyaanu thawri oo kasoo guuriyey xabiib ibnu abi thaabit inuusan curwo ka maqlin waa culusta ma sahlana wax oo sahal looga takhallusi kara maaha qaala waqad ruwiya can ibraahim ataymiy can caaishata waxaa laga wariyay ana nabiya sal ly slam qabalahaa walam yatawada mana weyse qaadanin isaga laftirkiisa inqiaaca ku jiro ibraahim ataymi lam yasmac min caaishata wahada kanina laa yasixu ayضa ma ansaxayo walaa nacrifu liibraahiima ataymiyi samaacan uma naqaano min caaishata uka maqlo walaysa yasixu can nabiyi sal l slam fi hada lbaabi shayun baabkaana nebiga xaggiisa wax ka ansaxay ma laha hadda qubladii waaba kan waxba kama ansixin laakiin ninka haddii uu naagtiisa taabtoo kale maxay noqonaysaa iyada axaadiid ku ansaxday waa jiraa weysada inaysan ka jabaynin qisadii caaisha ka mida markii nebigan raadiyey habeen mugdi ah waa taa taabtay markaasaan gomadiisa gacanteeda waxay ku dhacday gomadiisa lugtiisa isagoo sujuudsan oo allahuma innii acuudu biridaaka min sakhatika akhrinaya waa nas waay kaas xadiidkaasna waa saxeix isaga laftiisa marka nebiga hortiisaan ayaan jiifay markuu sujuudayo ay qanjaruufanayay walbuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabiix guryuhu faynuus ma lahayn maalmahaas waxaasoo dhan ma la dhihi karo lacalla inuu gacanta duubtaa laga yaabaa lugta inay u duubnayd baa laga yaabaa waxaasoo dhan waa ixtimaalaad khaarij ka ah baabka ixtimaal aslanna de ninku naag hadduu caadi u taabto weysada inay ka jabayso wax looma haayaba daliil ow laamastumu nisaaa aan ahayn iyadana tafsiirkeeda saxaabadu waa isku qabteen ibnu cabaasna jimaaca laga wadaa buu yidhi ibnu cumarna wuxuu yidhi waa taabashada caadiga marka ma jiro nas nebiga xaggiisa ka yimid oo naag taabashadeed weyse waa jebisaa dhahayn aslan iyadoo saas tahay haddii axaadiid la helay nebigu inuu qanjaruuftay iyadii inay mar taabatay iyadoo raadinayso yani axaadiidtaas in ixtimaal waxaan awalba sugnaanin ixtimaal laga sii aado xoogaha waa ka yar waxaad moodaa tacasubku inuu keenayo waxyaabahaas ayb marka hadduu ka weysaystana dhib male iyadana dadka qaar laftooda waa laga weyse qaadanaa ninka dhahaya waxay u maleeyaan inuu aad u gafsan yahay hadduu ka weysaysto wax dhibaatoy leedahay male saxaaba ugu horreysay waa masaa'ilun khilaafkeedu iska muxtamal iska yahay baabu lwuduu'i min alqay'i wاlrucaafi baabu bayaani lwuduu'i ama xukmi baabu bayaani xukmi lwuduu'i weysadii xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay min alqay'i mataga laga weysaysto dartiis warucaafi iyo sangorarka qofka hadduu matago weysada maka jebaya matagu ma najaasa mase najaas maaha waxaan ka hadlayna kaas maaha ogaada tarjamadu waxay u guntan tahay ma laga weysada ma jebiyaa hal ilqayu naaqidun lilwuduu'i ma yahay ayb sangoror qofka ka imaado maka jebinaa weysada hadda najaasadooda maaha waxaa laga hadlaya halkan dadka qaar naaqidkii iyo najaasadii baa isaga dhex darnaanaysa mararka qaar qala xadaana abu cubaydata bnu abi safar huwa axmed bnu cabdillaahi bni abi safar saduuqun yahim akhraja xadiidahu atirmidiy wanasaai bnu maaja wa isxaaqu bnu mansuur wahuwa isxaaqu bnu mansuur bni bahraam alkowsaj qaala abu cubaydata xadaana wa qaala isxaaqu ahbaranaa labadoodii buu ka wariyey labadii sheekh midna xadaanaa buu yidhi midna ahbaranaa buu yidhi marka siiqadiiba uu kala saara dariiqadan muslima aada ugu badan ay ku badan tahay ayb qaala abu cubaydata xadaanaa waqaala isxaaqu ahbaranaa cabdusamad bnu cabdilwaari huwa cabdusamad ibn cabdilwaari ibn saciid alcambariyu altannuuriyu saduuqun habtun fi shucbata akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi الsita qaala xadaanii abi wahuwa cabdulwaari bnu saciid altannuuri can xusaynin اlmucalim wahuwa xusayn bnu dakwaan xusayn almucalimaa la yihah ninkan can yaxya bni abi kahiiri qaala xadaanii cabduraxmaan bnu camrin alwsaaciyu can yaciisha bni lwaliid almahzuumiy yaciishu bnu lwaliid ibni hishaama leera almucaytiyu addimashqiyu hiqatun akhraja xadiidu abu dawuud watirmidiy wanasaa'iyu can abiihi aabihi marka waa maxay alwaliid bnu hishaam abuu yaciish isagana waa hiqatun akhraja xadiidahu muslim walarbaca can macdana bni abi alxa macdanu bni abi alxata alyacmuriy shaamiyun hiqatun akhraja xadiidahu muslimu waasxaabu sunan alarbaca can abidarda sanadkan waa dheeryahay abu cubayda cabdusamad cabdulwaari oo aabihiis xusayn almucalim yaxya bnu abi kahiir cabdiraxmaan bnu camrin alwsaaci yaciishu bnu lwaliid almahzuumi can abiihi can macdaan can abidardaa tirmidi rasuulka meequu ka tegaa toban qof toban waa toban toban qof ayaa isagay nebiga u dhexayso waa sanad aad naasil u ah kuwii horena afar iyo shan ayay ahaayeen sanadkan marka binisbati limaa sabaqa min alasaniid waa sanad naasil ah waxaa laga yaabaa ibnu xajar oo kale inuu nebiga toban ka tago xadiidkan hadduu dariiq kale u maro toban oo kale inuu ka tago aclaa maa cinda alxaafid ibni xajar waa toban ibnu xajarna qarnigii sagaalaad u dhintay sideed boqol iyo konton iyo labadii u dhintay feeri isaga iyo tirmidiya marka isku integaya mararka qaar marka tirmidina sanad naasilu u yahay ibnu xajarna caali buu u yahay can abidarda ana rasuula llahi sal ll slam nabiga qaaa waama tagay fatawada'a waa weyse qaatay marka qaaa fatawada'adaan marka fa'daani marka in la yidhaahdo tarjamada xukunka iyo xadiidka yani haddii la yidhahdo xadiidku wuxuu tusayaa matagu inuu weysada jebiyo waxay u baahan tahay laba shay qaa'a nebiga waa matagay fatawada'a waa weyse qaatay fa'du inay tahay fa'u sababiye fa'da hadday macna sababiya leedahay waa sax yani fatawada'a sababta u weyse qaatay matagii bay noqonay marka fa'daani marka fa'u sababiya aad uma xoog badna siday ku noqoto waxaa xoog badan marka fa'dan waa marka fa'u tacqiib tacqiib unbay keenay waa matagay markuu matagay horew ka weyse qaatay waa hadda wuxuu u weyse qaatay ma matagaas dartiisa mase awaleyba weysada ka jabnayd yaa ogtaasna marka xadiidkan in matagu naaqid waayo loo daliishado wuxuu u baahan yahay fatawada'dan inay noqoto fau sababiya fada ku jirta ayb taas waa rabiyaa midda labaad waxay tahay fatawada'da xataa inay sugnaatay rabtaan leanna xadiidkan duruqdiisa qaar waxay leedahay ana nabiya sal ly slama qaaa fa afdara abu daawuud iyo saas uu warinaya qaaa fa afdara fatawada'a dhigan kan soo idinka faafdara lama idin dhigan waa ujeedaa waxyar waa ogahay waa ogahay waxyar isuhe ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalama qaaa nebiga waa matagay fatawada'a waa weyse qaatay usuulka makhduudaadku saas waay nusqo catiiq ahoo hore oo uu dul istaagay axmed shaakir waxaa ku taalay qaaa fa afdara xaashiyadana waxaa lagu dhigay dhinaca far kale far kale ayaa xaashiyada waxaa lagu qoray fil asli waxaa ku taalay qaaa fatawada'a asa dhahayd meeshaas marka maxaa ka muuqanaya nusqadan catiiqa lafteeda qaaa fa afdaradan lagu dhigay sulbulkitaab waa min islaaxi bacdi nnaas dadka qaara waxay is yidhaahdeen fatawada-dan sax maahane fa afdaradaa sax ah markaasuu fa afdara ku dhigay culimmadii marka qaara marka geeska waxay ku dhigeen asalkii fatawada ay ahayd marka asalkaa la raaca maraqof baa wuxuu is yiri marka amay fa afdara ahayd waa toosiyey marka markasaas naam makhduudaadka marka waxay u badan yihiin fatawadaa fa afdara xadiid kale abu daawuud iyo oo warinayo waay fa afdara marka fatawada-dan lafteeda warkaas baa ku jira horta inay sugnaataa la rabaa shayga labaadna fatawada fadaani faau tacqiib miya iya saasay u badan tahay oo mase waa faau sababiya sabab ma keenayso marka saa darteed xadiidku daliil uma aha mataga in laga weyse qaadanayo daliil uma noqonayo laanna inuu daliil u noqdo wuxuu u baahan yahay sababka uga weyse qaatay inay tahay mataga inay tahay in la caddeeya u baahanay taasna hadda nagama hayn mafhuum diraayada ma kasteen marka xadiidka qaaa fatawadaa waa mataga waa weyse qaatee mataga dartii ma u weysaystay ma sidiisa kale weysada uga jabnayd taasaa waxay u baahantay in aada loo caddeeya wa qaala isxaaqu bnu mansuur macdaanu bnu alxa buu yidhi ibnu abi alxa meesha ayd macdaanu bnu alxa buu yidhi wabnu abi alxata asaxu waxbaan ka tegey falaqiitu thawbaana baan la kulmay fii masjidi dimashqa fadakartu dalika lahu waa u sheegay faqaala wuxuu yihi sadaqa run buu sheegay ana sababtu lahu waduu'ahu biyihii ku weyse qaadanaya anaa ugu shushubay isxaaq ibnu mansuur marka isaga macdaanu ibnu dalxa buu yidhi inta kalena ibnu abi dalxay dhaheen ibnu abi dalxahana asax ah qaala waqad ra'aa hayru waaxidin waxay arkeen min ahli lcilmi min asxaabi nabiyi sal ly slam iyo wagayrihim min ataabiciina ah alwuduu'a in laga weyse qaata min alqay warucaafi mataga iyo sangorarka wahuwa qowlu sufyaan athawriy wabni lmubaarak waaxmeda waisxaaq wa qaala bacdu ahli lcilmi waxay dhaheen laysa fi lqayi warucaafi wuduu'un weysaqaad ma leh wahuwa qowlu maalikin washaaficiyi inaga marka madhabteennu maxay qabtaan in laga weyse qaata may qabtaan maya axdaafta iyo nawaaqid lwuduu matag kuma jiro hadhow marka hadhihin mataga najaasadiiaa lagu daraabe sax waa najaasta waa ku dara madhabta waa ku daraysaa laakiin najaasada iyo weyse jebintu waa kala gedis labay kala noqonayan oo yacni najaastu haddaynan hore iyo gadaal ka soo bixin weysada ma jebinaysa dhiiggu waa najaas hadduu qofka ka soo baxo jirkiisa waa iska dhaqayaa weysadiisina waa u dhowran tahay weysadu kaga jebi maysa marka labadaa najaasta ee kala saara iyo waxa weysada jebinaya qaala waqad jawada xusaynun ilmucallim hada alxadiid aad buu u wanaajiyey qaala waxadiidu xusaynin asaxu shayin fi hada albaab warawaa macmarun hada alxadiida can yaxya bni abi kaiir fa akhda'a fiihi waa ku gafay yani macmar iyo khilaafa xuseyn almucalim leanna labadaba waxay ka warinayaan yaxya bnu abi kaiir marka wuxuu leeyahay tirmidi macmar baa wariyey waa gafay ibnu abi kaiir uu ka wariyey waana gafay fa qaala wuxuu yidhi gafkii waa kan can yaciisha bni lwaliid can khalid bni macdaan can abidarda uu ka dhigay walam yadkur fiihi alwsaaciya ma sheegin wa qaala wuxuuna yidhi can khaalid bni macdaan wainamaa huwa macdaanu bnu abi alxa marka khaalid bni macdaanna waa ka gafay magacii awsaacina waa ka tegey labadaas gaf waay marka riwaayada xusein almucalim ayaana saxiix ahoo toosan ayb marka kitaabku cilal buu aad uga sheekaynay baabu lwuduui binnabiidi baabu bayaani xukmi lwuduui weysadii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay binnabiidi lagu weyse qaato nabiid yani waxyaabaha najaas lagu zuuliyo lagu dahaaro lagu weyse qaato waa biyaha haddii la waayana ciidda baabkan marka wuxuu u tarjamay waxaan biyo ahayn maaun mulaq waxaan ahayn lagu weyse qaadan karaa sida sharaabka oo kale cabitaanka nabiidku waa casiirka ama leen ha noqdo ama timir la radiyey oo cabitaan laga dhiganaa ha noqdo kuwaas ma lagu weyse qaadan karaa qaala xadaanaa hanaadun ninka qutaybo kusoo xigo hanaad aad uga wariye qaala xadaanaa shariikun shariiku bnu cabdillaahi naqaci alqaadi can abi fazarata wahuwa rashid bnu kaysana alkuufiyu hiqatun akhraja xadiidahu albuhaariy fi ladab اlmufrad wa abu dawuud watirmidiy wabnu maaja ayb can abi zaydin abu zaydkan marka tuxfatulaxwadiga wuxuu leeyahay abu zayd magaciisa iyo beledkiisa iyo midna lama yaqaanuu leeyahay laakiin mizi tahdiibulkamaalka wuxuu yidhi abu zayd alqurashiyu almakhzuumiyu alkuufiyu mawla camr bni xurayf rawaa can cabdillahi bni mascuud fi lwuduu'i binnabiid wa canhu abu fazaarah waa kan xaafidkana taqriibka wuxuu ku yidhi majhuulun ninkan waa majhuul marka jahaala ku sugan marka magaciisa waa la yaqaanaa kunyadiisa waa la yaqaanaa dhalashadiisa waa la yaqaanaa beledkiisa waa la yaqaanaa laakiin jahaala ku sugan majhuulka dadka qaar baa moodaayo magaciisa inaan la aqoonin ninka majhuulka magaciisa magaca aabihiis waa la yaqaan laakiin jahaaladu waxay uga timid axaadiidtiisa yar aad looma yaqaan cadaalad daahira baaina midna looma yaqaan ama cadaalad daahira loo yaqaana baainadiisaan la aqoonin baainadana waa midda jarxiga iyo tacdiilka u laabato marka haddii majhuul lagu yidhaha ninkan magaciisa lama yaqaan maaha durba saasaa dadka usoo boodaysa qaarkood niman kutub xadiid akhrinaayo waxaan aragna dhahaayo see majhuul loo dhahaa waaba kan magaciisa yaaba halkan lagu sheegayn xadiidkii marka waa un layska fi waa qofkii haddana marka kutubtii xadiidka u akhrinaan musalaxi iyo istilaaxayaa ka maqan can abi zaydin abu zaydkan marka abu zayd almakhzuumi alkuufi mawla camr bni xurays waa majhuul can cabdillahi bni mascuudin qaala sa'alanii nabiyu sal l slam nabiga ay su-aalay maa fii idaawatika buraashadaada maxaa ku sugan ku jiro faqultu waxaan yidhi nabidun nabiid casiir faqaala wuxuu yidhi tamratun dayibatun timir wanaagsan wamaaun dahuur iyo biyo lagu dahaaro qaato waayo qaala fatawada'a minhu waa ku weysaystay xaggiisuu ka weyse qaato ayb xadiidkan marka ittafaqa ala'immatu calaa dacfihi marka nawowi saasay dhahay xadiidkan a'immada waa isku waafaqeen daciif inuu yahay ninkaanaana ku jira abu zaydka qaala wainamaa ruwiya hada alxadiidu can abi zayd can cabdillaahi can اnabiy sal l slam wa abu zayd rajulu majhuulu cinda ahli اlxadiid laa tucrafu lahu riwaayat gayru hada alxadiid waa muqil soo ma arkays xadiidkan waxaan ahayn looma yaqaano waqad ra'aa bacdu ahli اlcilmi marka waa xadiidku waa daciifinaya soo ma arkayso waqad ra'aa bacdu ahli اlcilmi waxay arkeen alwuduu'a binabiidi nabiid in lagu weyse qaato minhum sufyaanu wagayruhu baa ka mida sufyaanu thawri iyo hayrkiis abu xaniifa qabo wa qaala bacdu ahli اlcilmi waxay dhaheen laa yutawada'u binabiidi nabiid lagu weyse qaadan maayo haddaad nabiid haysato biyana aadan haynin iska tayamumsa wahuwa qowlu shaaficiyi waaxmeda waisxaaq waay wa qaala isxaaqu in ibtuliya rajulu bihada qof haddii lagu imtixaano kan fatawada'a binabiidi uu ku weyse qaatay nabiid yatayamamu waa tayamumsanaya axabu ilaya taasaa aniga agtayda loo jacayl badanya haddaad nabiid keliya haysato iska tayamumsa tayamumkaa ka fiican waqowlu man yaquulu qofka dhahaya laa yutawada'u binabiidi aqrabu ila alkitaabi qur-aanka isagaa u dhowow leeyahay tirmidi wa ashbahu uguna ekaansha badan lianna allaha tacaala qaala falam tajiduu maaan baa layidhi kanna maa lama dhaho magacii biyanimo waa ka zuulay walidaalika kutubta fiqiga waxay leeyihiin waxaa lagu dahaaro qaataa maaun mutlaqun markay leeyihiin haddii itlaaqu ay ka baxaan magac kaleay qaadanayaan waa marka wuxuu yidhi lian allaha tacaala alle qaala wuxuu yidhi falam tajiduu maaan haddaad biyo aydnan helin fatayamamuu saciidan ayiban marka ninkan oo nabiidka haysto biyo ma haysto waa ha tayamumsada marka meesha marka waxaa qabaan xanafiyada ayagu arkaano in lagu weyse qaadan karo madaahibta kalena ma qabaan waxyaabahan marka laakiin madaahibtu isku khilkhilaafsan yihiin asalkoodana ijtihaadka ku dhisan furqo inay keentay in lama ogola hadda waxaan soo marnay hilib geel waa laga weyse qaadana madaahibta qaar ma laga weyse qaadanayo qabaan waxaan soo marnay qofka dakarkiisa hadduu taabto waa ka weyse qaadana qaar saasay qabaan kuwo kale mayay dhahayaan ma qabaan dadkii marka laakiin imaamnimadiisee la yeelaa marka imaamnimadii de dadku waa isku xiranayaan salaada ninkan hadduu diin u haysto oo ay sidaas la tahay oo uu madhabtaa ku dhaqmo ama uu ijtihaadkiisu sidaas yahay yusallaa khalfahu waa lagu daba tukana ma dhahaysid ninkaana haddaa soo hilibgeel cunaayaan soo arkay salaadiina waa iska galay waa saan yeelaynaa ku daba tuko isaga salaaddiis waa u saxsan tahay fii nadarihi isaga waa u saxsan tahay waxay gelayaan marka xadiidka yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhta'uu falakum wacalayhim hadday wax ka soo laabtaan tiisa isay dhibee adiga taada sax waan laakiin haddii la yidhaha baabkan maya waxay noqonaya dadku intii isku madhaba bis inay isla tukato muslimkiina sidaas sax ma u aha walidaalika dhibaato badanna waa ka dhacdayo xaramkan waqti dhow shan mixraabaa ku ooli jirta zaydiyada mixraabay ku lahaayeen afarta madhabna maxaariib salaadii marka kanaa tukanayo xanafiga maalikiga shaaficiga xambaliga a'imadanna waa isla tukan jireen ayaga laftooda hadda shaafici markuu maalig wax ka akhrisanaa maidinla tahay inuusan la tukanaynin maalig waa la tukanaan wax badanna waa isku khilaafsanayeen oo qaarkood arkaanta usoo laabanayo weliba bismi illahi raxmaan raxiimtaaba ka mida maalig maba akrinayo bismi illaahi dhamba shaaficina faatixadii ka mid tahay buu leeya waana ku daba tukanaa dadkii marka iyagoo saa isu khilkhilaafsan haddana waa isla tukanayeen saasaa la rabaa marka atbaacdooduna sidaasoo kalea laga rabaa laakiin ani masaajidkan kuma tukana kaas ku tukan ma kan kale ma fiicna ayb baabu lmadmadati min allabani luqluqashadii xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay min allabani caanaha laga luqluqdo qala xadaana qutaybatu qala xadaana allaythu can cuqayl wa cuqayl bnu khalid alayli can الزhriyi huwa iqat akraja xadiid asxaab اlkutub sita can الزuhriyi can cubaydillahi bni cabdillaahi huwa cubaydullahi bn cabdillahi bni cutba ibni mascuud alhudali can ibni cabaasin ana nabiya sal l slam shariba labanan nabiga caanuu cabay fadacaa bimaa'in biyu u yeertay famadmada waa luqluqday waqaala ina lahu dasaman wuxuu leeyahay dasaman subag ama dufan ayaa ku jira saas ku celiya caanaha dufan ayay leeyihiin dasamku waxa caanaha korkooda sabeynaya oo subaga ah ma labeenta qofkii marka caanahaasuu cabay waa ka luqluqday wuxuuna yidhi ina lahu dasaman marka wixii noocaas oo kale ah zuhuuma leh ama dasam leh ama dufan leh in laga luqluqdaa waa sunno waajib maaha ayb qala wfi lbaabi can sahl bni sacdin الsaacidiyi umi salmta qala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ra'aa bacdu ahli اlcilmi almadmadata min allabani wahada cindana cala اlاstixbaab annaga agteenna sunno waayuu yidhi kan walam yara bacduhum almadmadata min allabani qaarkood maba aynan arkin in laga luqluqdo caanaha baabun fi karaahiyati raddi الsalaami hayra mutawadi'in salaantii celinteedii in la radiyo nacidda la nacadaynteediibu u baab yahay qofka isagoo weyse qabin qaala xadaana nasru bnu caliyin huwa aljahdamiyu wa moxamed bnu bashaarin qaala xadaana abu axmed abu axmed azubayri moxamed bnu cabdillaahi ibni zubayr hiqatun habtun ila anahu ila anahu qad yuiu fi xadiii thawriyi qad yuqdi'u fi xadiidi thawriyi akhraja xadiidu asxaabu lkutub asita can sufyaana waa kan marka thawri buu ka warina laakiin qad yuqdi'u macnaheeda maxay tahay waxaa laga wadaa haddii uu thawri ka warinayo xadiidku waa daciif maahan saas qad yuqdi'u waxaa la arkaa inuu gafo waa waa yaryahay gafkaas marka see lagu ogaana marka haddii uu qeyrkiis khilaafo iyadoo sufyaan laga warinaayo gefkiiu ku jiraa markaas haddii laakiin uuna waxba khilaafin laa ba'sa intaa yartaa dhib ma laha can الضxaak bni cثman wahuwa اlxizaamiyu saduq yahim akhraja xadiiثahu muslim wاlأrbaca meeshan lafteeda saduuqun yahim axmed shaakir wuxuu u fasiraa asaga qofkii saduuqun yahim uu yiraahdo ibnu xajar daciif inuu yahay xadiidkiisa ibnu xajarna alfaadan taqriibka muqadamadiisa waa ka hadlay laakiin isaga ma dhihin saanaan ka wadaa iyo sidaanan ka wadaa marka meeshaas marka waxaa arkaya dad uu leeyahay saduuqun yahim haddana uxtuja xadiiuhum fi saxiixayn waxaa laleeyahay saduuqun yahim ninkii la yiraha waa daciif hadii la yiraha xoogaa war badan baa imaanaya waxaa wanaagsan marka saduuqun yahim ninkan la dhahaya in la raacraaco axaadiistiisa ama aqwaasha ahluljarxi watacdiil in aada loo raacraaco oo aan keliya lagu gaabsanin tafsiirkaas uu saaray axmed shaakir raximah llah can naaficin can ibni cumara ana rajula nin sallama cala nabiy sal l slam nabiguu salaamay huwa yabuulu isagoo kaadinaya nebiga falam yarudda calayhi nebiga kama radinin salaanta qaala abuu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix wainamaa yukrahu hada cindanaa annaga agteenna waa la kahdaa buu yidhi arrintan idaa kaana cala alghaa'iti walbowl qofka hadduu kaadi utaagan korkeeda uu yahay ama saxaro waqad fasara bacdu ahli lcilmi dalika bayna ku fasireen whada axsanu shayin ruwiya fi hada albaab qaala wfi lbaabi can lmuhaajir bni qunfud wacabdillahi bni xandalata wcalqamata bni اlfagwa wajaabirin wاlbaraa marka hadda nebigu wuxuu u nacay isagoo xataa inta aan weyse qaadanin saxaradii ka soo kacay ama kaadidii xaajadii ka soo kacay soo isqaabilay ayaa la salaamay ma radinin salaamta waa degdegay derbiga u degdegay waa taymuumsaday markaasuu ka radiyey xadiidi abiljuhaym ibni simma saasuu ahaa markaasaa la yidhi weliba wuxuu yidhi innii karihtu an adkur allaaha wa ana calaa gayri tahaaratin salaamkaas marka wacalaykum assalaam magacaas ilaahay ayaa la diidaa la nacaa in la sheego dahaaro la-aan marka hada calaa wajhi waa karaaha xaaraan maaha wacalaykum salaam ira waa xaaraan maaha ayb baabu maa jaaa fii su'ri lkalbi eyga hambadiisa wuxuu ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa sawaaru bnu cabdillaahi alcambariyu wa huwa hiqatun ghalita man takalama fiihi waa iqa isaga ciddii ku hadashay oo jarxisay waa gaftay meeshaa marka waxaa dareemay jarxiga tacdiilku waa ijtihaad bacdi alculamaa intay wax jarxiyaan waa la diidi karaa hadda waa kan ninkan qaaraa jarxiyey waana la diiday jarxigooda wuxuu leeyahy ibnu xajar halita man takalama fiihi ayb marka qofkaasi hadduu qof ka hadlo ama uu jarxiyo ama uu wax ka sheego laa budda ilaa wa ilaa in qofkaas majruux uu noqdo meelay ku taalmale wax ka sheegaani waa ijtihaad waa gafi karaa waana saxmi karaa ayb akhraja xadiidahu abu dawuud watirmidiy wاnasaa-iyu qaala xadaana almuctamiru bnu sulaymaan huwa muctamir bnu sulaymaan ataymi qala samictu ayuba huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can moxamed bni siriin can abi hurayrata can nabiy sal l slam anahu qaal yuqsalu linaau weelka waa la dhaqayaa idaa walaqa fiihi lkalbu eygu hadduu afgeliyo sabca maraatin toddoba jeer uulaahunna midda hore ow amase qaala wuxuu yidhi ukhraahunna midoodii kale lana ukhraa waa ta'niiu aakhar aakhar ta'niidkeeda ukhraa waay soo marta aakhir hada la hoos dhigana iyada ta'niis ukhraa loogama dhigo aakhar iyo aakhir in la kala fahmo waay aakhar waxay tahay wax kale gadaashiisa in shay kale uu imaan karo ma diidaysa kelmaddaas aakhir marka la yidhaahna kan ugu dambeeyo way wax ka dambeeya ma jiraan meeshan marka ukhraahunna baa layidhi ukhraa marka waa mu'anahu aakhar bifatxi alqaa maahan mu'anahu aakhir ma aha marka ou qaala amase wuxuu yidhi ukhraahunna midood waay marka mid uun ibhaamaa ku jira marka mid uun waana bituraabi ciid baa lagu dhaqaa marka waidaa walaqat fiihi lhiratu mukulaashu hadday afka gelisana qusila maratan mar baa la dhaqayaa meeshaan marka yuqsalu linaau maxaa laga dhaqaa marka maalikiya iyo jumhuur baa isku khilaaftay maalikiyadu waxay leeyihin waxaa laga dhaqaa litacabud cibaada ahaana loo dhaqayaa maahane najaas ahaan mayay dhahay eygu najaas maaha waxa loo dhaqaayana waa litacabud laa liahaarati jumhuurku waxay leeyihiin may liahaarati baa loo dhaqaa xadiidka muslimaana daliil u ahba can abi hurayra wuxuu yidhi nabiga sal ll ly slam duhuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi lkalbu an yaqsilahu sabca maraatin duhuuru inaa'i axadikum midkiin weelkiisu wuxuu daahir ku noqdaa haddii uu ey afka geliyo toddoba jeer in la dhaqo duhuur haddii la sheegay maxaa dhiman marka weel dahaaradu labay ku dhacdaa marka qofka waa dahaaro qaadana dahaaro marka la sheego imaa can rafci alxadath wa imaa can isaalati najaasatin weel xadath hadda weel ku dhacaayo oo looga weyse qaadaa meeshaan ma yaallo maxaa caynoobaya marka oo waajib noqonaysa lirafci najaasatin bis walidaalika axaadiidtan buluuqa ibnu xajar ma ku keenin xadiidkaas duhuuru inaa axadikum uu keenay leanna dalaaladiisa aaday xoog badan tahay ayib idaa walaqa fiihi lkalbu eygu hadduu afgeliyo afkii marka najaasuu leeyahay eyga jirkiisa inta kalena jirka inta kalena carabka unbuu ku wadaa carabkiisiibuu maanta dhan ku tirtirayaa jirka intiisii kale marka jirkiisa oo dhan najaas waay marka ayb amase carabkii oo ugu sharafta badnaa haddii la yidhi najaas waayo min baabi owlaa jirka intiisa kale labadaas qaabba in la dhaho waa jiraan haddii marka isagoo qoyan qofka uu ku hiigto ama uu taa yacni uu gaaro korkiisu sidaanoo kale ayay leeyihiin a'immada qaarkood waxayna u deliishanayaan istimbaadkaas ayb sabca maraatin toddoba jeer inuu dhaqo sabcadana marka waa waajib saddex jeer ama hal jeer ma anfacayso khilaafan lilxanafiya xanafiyadu waxay dhaheen saddex jeer haddii la dhaqo waa ku filan tahay sababtoo ah waxay yidhaahdeen saxarada oo ka ur badanba hal mar ama laba ama saddexa la dhaqaa qiyaas maca alfaariq waa kan qiyaas fii muqaabili nas nas baa iyo alqiyaas muxuu taraa marka shaafici wuxuu yidhi alqiyaasu yusaaru cinda adaruurati qiyaas waxaa la aadaa markay daruura jirto nas la waayo haddii lahaayo nas nas in la qaato aad buu u taqriiriyey shaafici qawaacidda oo usuusha wax lagu istimbaado waxaa kaloo yidhaahdeen abu hurayra fatwadiisaan haysana xadiidka wariyey saddex jeeruu fadwooday hala dhaqo ibnu xajar wuxuu yidhi waxaa ka xoog badan toddoba inuu fadwooday toddobana waa lahaaya saddexna waa lahaaya toddobadiina waxay raacsan tahay xadiidkay cuskan tahay marka iyada owlaa marka ama in la hormariyaba ay tahay aad buu ula niqaashay daxaawi fatxulbaariga ayb uulaahunna midda hore ow qaala ukhraahunna ama midoodii kalaba bituraaba in lagu dhaqo shaki baa galay marka midda hore iyo ama mid uun in laga dhigo turaabta iyadana waa caynoobaysaan waa in mar ciid lagu dhaqo ciidda marka ma lagu bedeli karaa oomo ama wax kaloo lamida ama saabuun iyo maya ibnu daqiiq ilciid wuxuu baxiyey maya waxaa la dhihi karaa buu leeyahay turaabta macno aan ku jirin oomadaa ku jira iyada macnahaas waxay tahay waxaa la rabaa najaastan in loo kulmiyo labada shay oo dahuurka ah labada shay oo lagu dahaaro qaataa loo jamcina oo biyihii iyo ciiddii ah ciidda marka waa dahuur wasfigaasay haysataa oomadu laakiin dahuur maa wasfigaa ma haysata saa darteed marka wuxuu leeyahay ciidda tatacayan waa caynooben waidaa walaqat fiihi lhiratu qusila maratan wuu ka hadli doonaa ziyaadadan qaala abuu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix wahuwa qowlu shaaficiyi waaxmeda waisxaaq qaala waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri wajhin can abi hurayrata weliba imaam maalik masaladan waa ku adkaa eyga wuxuu dhihi jiray yu'kalu sayduhu wuxuu soo ugaaraa la cunaa see najaas ku yahay wuxuu soo ugaaraa neefkuu soo qabtana waa la cunaa wuxuu dhihi jiray saydkiisii waa la cunaa afkiisiina waa la najaasayna suuragal maahan u leeyahay macaanahu xadiidkan uu wariyey weliba uluuqa xadiidka wuluuqa waa wariyey isagana doohow isaga marka wuxuu leeyahay waa la dhaqaa laakiin najaaso maana tacabud wax aan la garanaynin xikmada ku jirta oo annaga aanan garanaynin waa dhaqaynaa marka toddobada laakiin waa najaas u dhaqi mayno isaga waa daahir waa la dhaqaa laakiin marka xoogaa warkaas aad uma xoog badnaanaya qaala wuxuu yidhi marka ayb ayb wahuwa qowlu shaaficiyi axmed waisxaaq waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri wajhin can abi hurayrata can اnabiy sal ly slam naxw hada walam yudkar fiihi lama sheegin idaa walaqat fiihi اlhiratu gusila maratan taa lama sheegin wafi lbaabi can cabdillahi bni muqafal marka wujuuhda tirada badan hirada kuma jirto marka waa rajaxayaa marka wuxuu leeyahay intan dambe mutaabaco ma haysato saa darteed marka waana noo imaan doontaa suurulhira baabka kuxiguu ku keenayaa waxba iyada dhibaato male hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama cala nabiyina mxamed